haatanna somalilan somalilan ayaa ku howlan in ay samayso seereyaal ay ka faa'iidaysanayaan dadka xoolo dhaqatada ah kuwaasi oo xilliga jilaalka ah u baahan u baahda aan idhaahdee goobo ay daaqaan ama ay calaf ka helaan xoolahoodu cabdiraxmaan bidaan xaaji daahir waa la taliyaha wasaaradda xanaanada xoolaha somalilan waxaana uu seerayaashan iyo sida ay u shaqaynayaan uga warramay wariyaha v o a ee magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwa
seerayaashaasi waxa weyan horta waa seerayaal soo jireen ahaayo waa seerihii aroori iyo qool caday oo ilaa dawladdii hore ee soomaaliya siyaad bare way jireen marka dawladda somalilan hadda ayaa mashaariic ka rabtay inay ka fuliso seerayaashaas oo ay maalgelinayaan sanduuqa horumarinta ee somalilan waxaana loogu talagalay uun kolley in looga faa'iideeyo dadka xoolo dhaqatada ah waktiyada abaarta ah iyadoo halkaa laga heli doono biyo joogta ah iyo adeeg caafimaad oo joogta ah waktiga jiilaalkana ay xooluhu calaf ka heli doonaan way markaan leenahay de waa dhul hore u jiray oo dee muddooyinkii horena dee saa tilmaantay dawladdii hore siyaad barre ama dawladdii hore soomaaliya iyada laftarkeeda dee goobacayana waa dhul intee leeg balada bulshada sharaxda dhul kala doonaya in laga hirgeliya seerahaasi laga sameeyo dhulkaasi dhulka horta labada ban ku yaalaan arooriya qolcada waa dhul aada u ballaadhan laakiin dawladda somalilan waxay rabtaa un in la sameeyo in ku dhow boqol kiiba soddon unbaa laga qaaday cabirka banaankaas marka bankao dhan lama xidhayo waxaa la xidhayaa qayb yar oo kamid ah boqol kiiba toddobaatan sidiisa iska ahaanaysaa soddonkaasaa la xidhayaa oo laba qaybood loo qaybinayaa qayb la wada xidho oo mar walba xidhan iyo qayb la furo waktiga jiilaalka waktiga gugana loo xidho dadka deegaanka degan oo loogu talagalay inay ka helaan daaqsimo iyadoo imika lagu soo kordhin doono hab casri oo ah in laga sameeyo ceelal biyaha ah iyo in laga sameeyo xarumo joogto oo caafimaadka ah waxaa tilmaantay in la xidhayo xilliyada qaar tusaale ahaan xillina jilaalka qayb ka midana la furi doono qayb ka midana xilliga kale ay furnaan doonto tusaale ahaan markaynu ka hadlaynaynu leenahay yaa ka faa'iidaya waayo cidda ka faa'iidaysa loogu talagalay in la xidhay waayo dhulka awalba way isticmaalayeen dadkii xoolihii wadda waxay isticmaalayeen boha hadda maxaa faa'iidada rasmiga soo kordhaysa maxayse faa'iidada rasmiga soo kordhaysa waxa weeyaan in waktiga jilaalka la helo xoolihii ay helaan calaf marka waxa waa la habaynayaa waa la organize garaynayaa sidaad ogtahan holding groundska adduunka ama waxaa loo sameeyaa in dadkan deegaanka un looga faa'iideeyo dabcan way soo gelaysaa marka xoolaha la dhoofinay xoolaha la dhoofinayo kaloo lasoo geliyo taasina de way ufiican tahay somalilan somalilan waad ogto laf dhabarta weyne dhaqaaluhu waa xoolaha la dhoofinayo marka waxa weyan in si cilmiyeysan xoolihii looga faa'iidaysto oo daaqsintii loo habeeyo oo la helo calaf iyo biyo xoolihii ku filan waktiga jiilaalka ujeedadu waa intaasun in dhul laiska xidhown maaha ujeedada cabdiraxmaan markaynu ka hadlayno dee dhulkan oo kale waa dhul daaqsimeed islamarkaana xoolihiina dee somalilan ahmiyadaynu leenahay waynu garanaynaa marka laga yimaado dawladda oo iyadu dee diyaarinaysa goobtii oo samaynaysa cidda inta badan xoolaha gacanta ku haysa islamarkaana xoolaha maamulaysa ee wadaysa ee raacaya ee dhaqaya waxa weya waa dadkii reer miigaha ama baadiyaha ee dhulka ku noolaa iyaga see loo fahansiinaya islamarkaana tababarba la siinaya goobtan ahmiyadday leedahay muhiimadday leedahay see u soconayso iyo kuwaasi maka fikirsantaa taa aad baan uga fikiray waxa aanu sameynay guddiyo wasiirka xanaanada xoolaha doctor cabdiaw daahir oo magacaabay guddiyo deegaanka aroori iyo deegaanka qolcadeba oo loogu talagalay in ay dadka deegaanka la tashadaan inay dadka deegaanka waxweydiiyaan wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dadka deegaankana xidhiir toosay leeyihiin guddiyadaasna waxaanu kasoo dhex magacaabnay dadka deegaanka degan mar walbana waxaanu ku dhaqmaynaa oo na hogaaminaya baahida dadka deegaanka waayo mashaariicda loogama jeedo in khilaaf lagu abuuro in dhibaato lagu abuuro waxaa looga jeedaa in wax soo saarka lagu kordhiyo oo maalinkan maanta dadka xoolo dhaqatadii ay heleen adeeg noloshooda iyo xoolahoodaba kor u qaadaya muddo intee leeg bay soconayaan ma wax muddo kooban la hirgelin doona mise wax socon doono goobo kalena laga sii hirgelin doono mashaariicdan iminka waxaan ugu talagalay hadii la yidhahdo inay laba sannadood socdaan laakiinse wasaaradda kolle qorshaha waxaa ugu jira mar walba dee wixii kale ee lasoo kordhinayo in lagu daro annagoo rajeynayna mashruucan oo ay hirgelisa maalgelinayaan dowladaha britain iyo norway iyo denmark oo lasoo marinayo lacagtana sanduuqa horumarinta somalilan inuu noqdo mashruuc tusaale u ah oo marka uu si fiican u hirgalo mashaariic kale oo badan oo xagga xoolihina insha allahu ay raaci doonaan kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan bidhaan xaaji daahir oo ah la taliyo ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha somalilan wuxuuna magaalada hargeysa ugu warramayey wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac